بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كاس ديد يتمناد ويه waxaynu ku dhex jirnay qisatu saalix calayhi salaam waxaynu ka soo hadalnay oo noogu dambeysay halaagii la halaagay qoomkii reer thamuud oo nabiyullaahi saalix markay beeniyeen hashiina ay dileen in la halaagay oo aan cidina ka harin ilaa xataa ninkii xaramka ku maqnaa markuu ka soo baxay isagana la halaagay marka cashirkan sidii tobnaad waxaan kaga hadlaynaa nebiyullaahi saalix calayhi salaam khitaabkii uu la hadlay marka waxaa la yidhahdaa khitaabu saalix calayhi salaam liqowmihi bacda alhalaag nebiyullaahi saalix qoomkiisii markii la halaagay oy baabi'een iyagii oo waxa weeye afgamboona halkaa waxa weye wada meyda ayuu la hadlay intuu ka jeensaday allah waxau yidhi fatawallaa canhum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين الله waxau yidhi nabiyullaahi saalix waa ka jeensaday qoomkiisii wuxuuna ku yidhi yaa qowmi tolkayow iyagiyo meyduu la hadlaya yaa qowmi tolkayow laqad xaqiiqee ablaqtukum waa idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii diintii ilaahay ila soo diray ilaahay waan idin soo gaarsiiyey diintii alla ila soo diray wa nasaxtu lakum waa idiin naseexeeyey oo aad baan ugu dadaalay inaan idiin naseexeeyo oo waxa adduun iyo aakhiraba ida anfacaya aan idinku hogaamiyo walaakin laa tuxibuuna naasixiin idinku ma jeclidin kuwa wanaagga idii wadaa waxa weye hawadiinna iyo shaydaan ayaad raacdeen wey marka idinkaa diiday naseexadii marka haddii waxa weye qofku uu naseexada qadimo waxa weye rususha dushooda waxaa ahayd albalaaq inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab yo allah subxaana wa tacaala waxa weye wax kale nebiga dushiisa ma saaraa xaqaa lala soo diray inuu dadka u sheego oo gaarsiiyo amaa ma qaadanayaan mise ma qaadanayaan alhidaaya min allah wey hidaayada ilaah baa haya waayo hidaayada culimmadu waxay yidhahdeen alhidaayatu nowcaan hidaayatu alirshaadi waltacliim waddilaala in qofka xaqa la tuso daliilka la tuso la waaniyo wanaagga loo sheego hidaaya la yidhahdaa taa marka waa hidaayatu tacliim walirshaad walbayaan ayaa la yidhahdaa waana midda ay ku soo aroortay qowluhu tacaala innaka latahdii ilaa siraadi mustaqiim waxa weeye nebiga lagu yiri waxaad ku hanuuninaysaa waddada toosan iyo axaadiita badan oo ku soo aroortay lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam idan marka taasi hidaayadaas waa shaqadii ay qabanayeen nebiyada ambiyadoo dhan rusushii culummada ciddii ka dambeysay oo dhaxashay waa hidaayatu tacliim walirshaad amaa hidaayada labaad waxaa la yidhahdaa hidaayatu tawfiiq inuu ilaahay waafajiyo qofkan inuu hanuunkii qaato taas oo qalbiga ka dhacda taas ilaahay baa waafajin kara cid kaloo waafajin karta male waa midda allah subxaana wa tacaala uu nebiga ku yiri markii adeerkii uu isku dayey isku dayey inuu islaamo uu diiday uu markaa nebigu ku yiri innaka laa tahdii man axbabta adiga qofkaad jeclaatid ma hanuunin kadhid walaakin allaha yahdii man yashaa ilaahay baa ciduu doono hanuuniya idan marka taa waxaa layahay hidaayatu tawfiiq labada hidaayo oo kulma ayaa qofku ku badbaadaa inuu hidaayatu tawfiiq helo oo ilaahay uu siiyo xaqiina loo caddeeyo marka hidaayatu alirshaad waltacliim waa midda ilaahay uu la soo diray nebiyada hidaayatu tawfiiqna ilaahay baa maamula yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa marka sidaa daraaddeed buu waxa uu leeyahay nabiyullaahi saalix waxa weye walaakin laa tuxibuuna naasixiin leanna xaqii bay diideen intii rumaysay oo raacday waxa weye ilaahay uu tawfiiqda siiyey intaasi marka waxa weeye iyagu way raaceen ma aha marka nebiyullaahi saalix keliya shucayb baynu arki doonaa oo isagana saasoo kale oran doona oo weliba marka ugu dambaysa ku khatimaya fa kayfa aasaa calaa qowmin kaafiriin see baan uga murugoodaa qoom gaalo ah gaalaad noqoteen tolkayba ahaada laakiin idinkaa gaaloobay sidaa daraaddeed marka idinkama murugoonayo idan marka mas'aladan ah dad dhintay in lala hadlo waa arrin waxa weeye innagu aynu awoodi karin laakiin ilaahay uu siiyo nebiyada waxaana arrintaas ku tusaya inayna saalix keliya ku gaar ahayn aayaddaa shucayb sidoo kale ula hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed maalintii beder markii dagaalkii dhacay oo waxa weeye la dilay toddobaatankii quraysh odayaashoodii meesha lagu dilay oo abujahal ka mid yahay oo rag badan ka mid yihiin halkaa lagu dilay ayaa waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka anas iyo xadiidka qataata iyo ay tilmaamayaan imaamu albukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan xadiidka anas waxaa warinaya imaamu muslim qataatana muslim iyo bukhaari iyo kulli baa warinaya waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii qatla beder raggii la laayey dhaqankiisa nebigu wuxuu ahaa meel haddii uu ku dagaalamo oo ka guulaysto saddex beri buu joogi jira saddexdii beri markuu joogay ayuu wuxuu amray markii horta la laayey ayuu wuxuu amray afar iyo labaatan baa lay dhowr iyo labaatan sanaadiidu quraysha raggii ugu waaweynaa oo abujahal iyo cutba ibni rabiica iyo ubay ibni khalaf iyo raggii ugu waaweynaa ayuu wuxuu amray in la keeno oo meydkoodii inta lasoo qaado lagu guro dawiyi min adwaa'i beder ceelashii waxa weeye qodnaa oo aan biyaha laga dhaahsan jirin oo baaba ahaa oo ceel qodanna ah halkaah lagu gura buy waa lagu guray waa la joogay saddex beri markuu joogay ayuu maalintii saddexaad hashiisii rartay oo sidii wax guuraya camal saxaabadiina waa raaceen markaasuu xagga inta u leexday buu ceelkii dul istaagay markaasuu u dhawaaqay oo waxa weeye magacyadoodii ugu yeeray yaa abaa jahal ibni hishaam yaa ubeyta bna khalaf yaa cutbata bna rabiica waa tiriye magacyadoodii qayb ka mida buu sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi ayasurakum mayda farax gelinayaa annakum adactum allaha warasuula adactu allaha warasuula inaad adeecdaan rasuulkii ilaahay iyo ilaahay inaad adeecdaan inaad ilaahay iyo rasuulkiisii adeecdaan oo aad yeeshaan wixii laydinku yeerayey maanta ma ku farxi lahaydeen arrintaa haddaa heli lahaydeen markaasuu haddana wuxuu ku yidhi inaa wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqaa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqaa annagu waa hellay wixii ilaahay noo ballanqaaday guushii iyo nasrigii iyo wanaaggii waanu hellay ilaahay waa noo gargaaray ee idinku ma hesheen wixii ilaahay idii ballanqaaday markaasaa cumar ibnu khadaab waxa uu ku yidhi yaa rasuul allah see ula hadlaysaa dad dhintay waxa weeye ajzaad laa arwaaxa laha jir baaba-ay waxa weeye dhintay oo saddex beri meyd ah oon arwaaxba ku jirin see ula hadlaysaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih waxa weye inakum inakum la inakum wuxuu yidhi inahum la asmacu way maqlayaan maa antum biasmaca mima aquula buu yidhi maa antum biasmaca mima aquul walaakin laa yujiibuun walaakinahum laa yujiibuun oo kamaa qaala nabi sal alla alay slam macnaa idinka waxa aan leeyahay kama maqli ogidin idinkaana la jooga oo nool saaad ii maqlaysaan bay ii maqlayaan laakiin jawaab baysan bixin karin waxa uu yidhahdaa qataata markuu xadiidka awarinaya aakhirkiisa axyaahum allahu ilahi baa usoo nooleeyey ilaa ay maqleen codkiisii oo maxaa loola jeedaa waa tawbiikan wa xasratan wa nadaamatan waxa weye iyagaa lagu dulaynaya cadaab bay ku noqonaysaa wakaa ninkii shalay aad la dagaalamayseen oo maka ka saarteen maanta sidaa idii galay ilaahay baana guushi siiyey marka waxa waa cadaab lagu sii cadaabaya wa marka arrintaa nu'minu bidaalika waa arrin cilmi ghayba waana min mucjisaati alambiyaa ee ma aha wax dadka oo dhan la siiyey ma aha waa waxyaalaha ambiyada ay gaarka la yihiin wey calaa kulli xaal nabiyullaahi saalix calayhi salaam waa ka jeensaday qoomkiisii markii la halaagay waana isaga tegey wuxuu leeyahay ibnu kathiir marka raximahu llahu tacaala waxaa la yidhi oo ahlu taariikhu warinayaan meeshii oo dhan wuu ka haajiray oo wuu ka soo tegey ilaa uu xaramka yimid xaramkaasuu iska joogi jiray ilaa uu ka dhintay ayay leeyihiin marka markaa xaramku sidaan hadda u dhisan yahay uma dhisnayn laakiin eryadaa xaramku eryo xarama oo waxa weeye la qadariyo oo nebiyadii hore laga dhaxlay oo sheegeen ayuu ahaa marka saasuu leeyahay walcilmu cinda allah meel uu marka saalix maanta ku dhintay iyo meeluu qabrigiisu yahay midna ma garanayno ilaah baa garanaya waa un taariikh laakiin allah baa garanaya laakiin kolley xaramku kama fogeyn meesha ay deganaayeen waayo waxay noo imaan doonta nebigu inuu sii maray markuu tabuug u socday waa dhulkan hadda sacuudiga loo yaqaan waxa weeye qayb ka mida ama urdun iyo iska galaan ayay culimmadu leeyihiin marka ma dheera oo kama foga waxa weeye maaragtay maka meesha hadda ay tahay laakiin markaa maka ma dhisnayn laakiin xaram bay ahayd sida xadiidkii horeba aynu ku soo marnay ninkii xaramka joogay oo qoomka ka mid ah markuu ka baxayna la halaagay marka laakiin inuu xaramka joogay oo ku dhintay iyo inuu meel kale ku dhintay walcilmu cind allah daliil bay u baahan tahay laakiin saasuu leeyahy ibnu kathiir laakiin waa taariikh mujarade ma aha nas ma aha walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin